bismi illaahi raxmaani raxiim soomaali ilaahay haw naxariisto sidaa waxa aan u idhi waan ugu duceeyey dowlad baa la dhisay kuwaa ka horreeyey waxbaa ummaddu ku heshiisay ummaddu dastuurkaa i hor yaallabay ku heshiisay waan qabaa inaan federal systemku aanu soomaaliya dan u ahayn balse sida dowladan uu xasan sheikh madaxweynaha ka yahay ay u burburinayso federal systemka ayaa waxay tahay wax aada u xanuun badan maxaa yeelay iyadoo aan waxba diyaarsanayn maxaa yeelay iyadoo aan dadkii dastuur kale ku heshiin ayay kii la hayay ee foosha xumaa burburinaysaa waxaa ka mid ah burburka wasiirka arrimaha guduhu wuxuu magacaabay degmooyin iyo gobolka hiiraan barasaab meel ay dastuurkaa kaga qoran tahay ma jirto waa sharci darro waa xadgudub waa awood ku takrifal ah waa ummaddu wixii ay ku heshiisay oo la maroorsaday maxaa yeelay haddaan wasiirku dastuurka ku dhaqmayn ninna wasiir baad ii tahay odhan maayo haddaan madaxweynuhu dastuurka ku dhaqmayn madaxweynaad ii tahay ninna odhan maayo halis bay soomaaliya ku jirtaa dadka hadda xamar yimi ee ama reer puntland ah ama somaliland ah hadda way sii gurmayaan way ka sii socdaan xamar maxaa yeelay way ka rajo go-een maxaa yeelay dowladnimaa ka soo ifi weyday xamar maxaa yeelay dastuur baa ummadda ka dhaxeeya dastuurkaasaa qofku dugsadaa oo damaanad qaada noloshiisa nabadgelyadiisa haddaan dastuurkii cidi ixtiraamayn maxaa lagu wada joogayaa ummad yahay soomaaliyeed idinkaan idiin sheegayaa wasiirku wuxuu meel kaga dhacay qodobka sagaashan iyo toddobaad sagaashan iyo sagaalaad iyo qodobka sagaashanaad saddexdaa qodobba dastuurkay ku qoran yihiine soomaaliyay bal akhrista meel ay kaga taallo wasiirka arrimaha guduhu wuxuu magacaabi karaa degmooyin ma jirto gobol buu magacaabi karaa ma jirto maxaynu u arkaynaa waxaynu u arkaynaa gaboodfal waxaynu u arkaynaa amar ku taaglayn waxaynu u arkaynaa doraad xabad baa ina kala qaxisay sagaashan iyo kowdii maantana dastuurkii ayaynu ku kala tegaynaa cid aannu u rahmanahayna ma jirto cid aannu u dabranahayna ma jirto wixii halka aannu u nimina way khasaareen midnima soomaaliyeed baana keentay cid rabtaana ma jirto mar haddaan la rabin wakhti badan oo dambe nagaga lumi maayo dastuurkaa aan cuskaday ee qodobadiisu kala yihiin sida aan soo sheegay qodobka sagaashan iyo toddoba qodobka sagaal iyo sagaashan qodobka sagaashanaad intaasiba waxay diidan yihiin ka soo horjeedaan magacaabistii uu wasiirka arrimaha guduhu magacaabay degmooyinka intaasi waa intii ku qoray dastuurka haddaan u wareego dhinaca amniga intaada dhinaca ammaanka aadeen mudane yaa xaqule bal bulshada ku dhegaysanaysa oifi yaa xaqule inay magacowdo guddoomiyaasha gobolada dalka iyo degmooyinka
federal system baynu haysanaa federal system federal systemku waxbuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay dadku iyagaa magacaaban kara iyaga yaa u magacaabay puntland puntland barasaab bay leedahay d c bay leedahay yaa u magacaabay yaa u magacaabay haddii allaba kuu roon yahayey jubba baydhaba waa kuwan samaystay federal systemkii federal system anigu aanan waafaqsanayn baa dadka dabraaya oo madaxda dabraaya waxay ahayd intaan waxba la magacaabin intaan dastuur la burburin in dastuurka la bedelo oo la geeyo baarlamaanka oo la yidhaahdo warnimayo federal system ina anfici maayee xaggaynu uga wareegnaa oo bulshada la wacyigeliyo midna lama samayn waa jeebkooda iyaga awoodooda mar hadday kursigii ku fadhiyaan madaxweynihii iyo wasiirkii arrimaha guduhu iyagaa ku tallaabsaday ciday kala tashadeen male marka su-aasha aadi weydiisay waxa dabraaya federal systemkan habaarka qaba ayaa dabraya marka in laga in in in dawladnimadii caloosha laga raro de adeer ma fiicna waxaa fiicnayd in dadka la wacyigeliyo oo la yidhaahdo war federal system inama anfacayo marka boqolkiiba sagaashan dadku way og yihiin marka dabeedna dastuur la sameeyo dabadeedna congress la sameeyo dabadeedna dastuurkaa la ansixiyo dabadeedna la geeyo baarlamaanka laakiin kii ay ku dhaarteen oo ay yidhaahdeen waanu fulinaynaa ayay burburinayaan waxna looma hayaan laakiin waxbay soo wadaanoo guddigii garsoorka adeega ayaa hadda la rabaa in la burburiyo oo guddi kale la magacaabo dabadeedna dastuur la keeno iyaga shaararkooda laallegoo ummaddu aanay ka warhayn marka ujeeddadoo dhammi waxa weeye dowladdan ina qabsatay iyo shacbigii way kala lumeen waa fahmay taas waa fahmay waxaa sheegtay in golaha wasiirada warqadan magacaabista degmooyinka ay gaartay sidoo kale baarlamaanka iyadana ay arkeen magacaabista golaha wasiirada oo wasiirka arrimaha gudaha la weydiiyey qaabka wax ku magacaabay bal ka waran ayada dee waata halkaa ku qoran warqadii golaha wasiiradu wuxuu isku raacay oo weliba cod isku raacay aqlabiyad ah in goodaxow waxa aad magacawday ay sharci darro tahay dukumentigiina waa kaa ee bal bini aadmigu intuu akhristo ha ka hadlo oo soomaalida uunla dowlad dowlad dowlad war dowlad waxaad ku heli kartaa markaad ixtiraamto dastuurka ixtiraamto laakiin haddaad dastuurka ixtiraami weydo dee dowladii ma jirto dadku ugaadhi buu noqonayaa
waatahay marka dhinacaasaan u gudubno dhinacan dastuurka iyo qaabka wax lagu bedelay waxaa jirtay siyaasiyiin hore oo ka tirsanaa soomaaliya gaar ahaan aan ka xasuusto madaxweyne puntland madaxweyne hore puntland farole oo sheegay in dowladda dhexe dastuurkii ay wax ka bedeshay oo ugu yaraan ilaa iyo soddon qodob ama soddon artikal in ka badan la bedelay bal ka warran ayada marka kula muuqataa in dowladda dhexe ay dastuurka bedeshay maadaama aad sheegtay in qodob badan oo iswaafaqsanayn aad ku arkaysay dastuurka su-aasha aad weydiisay waa kala jaad ninkaasi wuxuu yidhi dastuurkii ay saxeexayaashu saxeexeen ee lixda ah ee maheyga ku jiray iyo dastuurka hadda yaalla isku mid maaha kaasaa laga bedelay buu ninkaasi ku yidhi waa mawduuc labaad kani kani kan hadda ay haystaan ee baarlamaanku ku shaqeeyo ayaa diidan in la magacaabo guddoomiyayaal degmo iyo banasaab mar haddii federal system la haysto qodobadiina waa anigaa kuu cuskaday oo halkaa ku qoran soomaaliya halis bay ku jirtaa iyaduna isuma roona cid u roonna ma jirto ummadda soomaaliyeed ee warkaygan dhegaysanaysaa waxaan uga baahanahay qayladhaan hiil baan uga baahanahay inay u hiiliyaan calankii soomaaliyeed inay fahmaan ilaa carta ilaa maanta maxaa dawlad walba burburinaya oo daciif ka dhigaya dadkaas waa inay intaa fahmaan kadibna ay gurmadaan kadibna ay u hiiliyaan haddaad intaa yeeli weydaan waxaan idinku ballanqaadayaa in soomaaliya ay geli doonto maxmiyad sida wararku hoose hadda ay sheegayaan maxmiyadaas berito cid u taaghelaysa iyo cid u dagaalamaysa xorayntii dalka ma jirto intaan dalka maxmiyad la gelin kaalaya oo dalka hagaajiya oo dadkan dastuurkii ku tumanaya waxaad tidhaahdaan adeer rayaal dastuurka idinku malihidine soomaali baa lehe naga taga